waxaa sare u kac laga dareemayaa qiimaha shidaalka ee magaalada hargeysa kadib markii uu yiraaday shidaalkii la keeni jiray magaaladaasi sare u kacan shidaalka ayaa waxaa saameyn badan kala kulmay gaadiidleyada kala duwan ee magaalada hargeysa mukhtaar muuse oo ah xogeyaha iskaashatooyinka shidaalka ayaa ka waramay sare u kacan ku yimid shidaalka
taasoo ay sababta uu shidaalku u qaaliyoobeyna ay tahay shidaaladii inoo imanaya oo dib inooga habsaamay baddoo kacsan darteed shidaalka kaydka haamaha inoo yaalaana uu shidaal dalka aanu wada kafaynaya aanu ahayn markaas sidaa darteed buu shidaalku wax ugu biireen waad ogtihiinoo mar waloo shidaalku uu qaaliyoobo kaalmuhu igagoo u turaya ummadooda mar walba shidaalka way celiyaan waad ogtihiin inuu shidaalku berigii hore gaadhay litirka batroolkii in guddi ahaan iyo iskaashata ahaanba aan dib u soo celinay dee waad la socoteenoo uu imika marayay markaanuu imika qaaliyoobay bulshada somalilan waxaan ugu bishaaraynayaa in dhowr iyo tobanka cisho soo socda uu shidaaladii noo soo gelayaan gaar ahaan weliba baatroolku markaa ummadda reer somalilan iyo gaar ahaan ummadda reer hargeysa waxaan leeyahay shidaalku wuu soo jabayaa intaa yara shidaal la-aantu inagu dhacdayna ha la dulqaato wax kaloo koosgareeyena ma jirta shidaalkaa inagu yaraaday iyo baddaa kacsan iyo shidaaladii oo shirkadihii ku yaraaday oo inoo soo socdo intaasaan idinla socodsiinayaa kaalmuhuna mar walba waxay ka shaqeeyaan danta danta waxay ka shaqeeyaan ummadda waxa weeye shidaalka mar walba waxaan saarnaa wax iska kooban weeye ummaddeeda annagaa jecel oo doonayna inaanaan shidaalka mar walba waxay dhibsadaan aanaan ka dhigin markaa shidaalkuna insha allah wuu soo noqonayaa qiimaha horey loo iibin jiray shidaalka magaalada hargeysaha ayaa ahaa mid hooseeya balse imika waxaa laga dareemayaa sare u kac ballaaran